بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد walaalayaal waxaa noo soo dhammaaday kitaabkii cumdatul axkaam insha allahu tacaala usbuuca soo socda wixii ka dambeeya waxaan bila wixii ka bilowda waxaan bilaabi doonaa kitaab fiqiha ama abushijaaca kitaabka loo yaqaano matnigiisa oo fiqiha ayaan bilaabi doonaa biidni illahi alkariim maanta waxaan jeclaystay marka inaan ka hadlo muqadimo yar oo ku saabsan cilmiga iyo fadligiisa saaad la socotaan nabiga sala allahu calayhi wasalam wixii ugu horreeyey ama qur-aanka aayadii ugu horreysay oo kusoo degtay waxay amreysay nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu wax akriyo marka diintan waxaa la yidhaahdaa diinu iqra waa diin ku dhisan cilmiyo aqoon qiraaco ku dhisan wax akhris ku dhisan qofka muslimka ah marba hadduu tawxiidka qabsado waa inuu u guntadaa in uu aqoon yeesho waxa uu alle ku caabudayo subxaanahu watacaala cala al aqala in uu garanayo cibaadada markaasi haysato salaada uu tukanayo waa inuu cilmigeeda leeyahay soonka uu soomayo waa inuu cilmigeeda leeyahay qofku xajka uu aadayo waa inuu cilmigeeda leeyahay zakada uu bixinayo cilmigeeda waa inuu leeyahay cibaadada lagaabo lagaama aqbalayo haddaysan cilmi ku dhisnayn maxaa yeele waxaa dhici karta inay khilaafto cibaadadu tii nabiga sala allahu caleyhi wasalam iyo saxaabadiisii hadday khilaaftona nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun qofkii sameeya camal ama hawl aan midda annaga aan ku jirno cibaadada noocan u sameynayna aan ka ahayn waa lagu celinayaa lagama aqbalayo ikhlaas kasta ha la yimaado marba haddaysan waafaqsanayn tii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa weeye cibaadadaasi lagama aqbalayo marka nebiguna wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam qof baa jira lixdan sano salaad tukanayan halna laga aqbalin maxaa yeele wuxuu tukanaya cilmi la-aan waxa weeye waxaa lagaa rabaa marka waxa aad alle ku caabudayso cala al aqala in aada aqoon u leedahay cilmigu fadaa'il fara badan ayuu leeyahay kasoo bilow tawxiidka allah subxaanahu watacaala kelimada laa ilaaha ila allah oo dadku in badan ku dhawaaqo waxay u baahan tahay cilmi iyo aqoon bay u baahan tahay allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy faclam anahu laa ilaaha ila allah wastaqfir lidanbika qof waxaad arkaysaa laa ilaha ila allah leh haddana wuu ku celcelinayaa wuxuu sameynayaa wax laa ilaha ila allah ka reebayso laa ilaaha ila allah shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo waajibaadkeedii ayuu garab marayaa ficil ahaan buu u garab marayaa qowl ahaan buu u garab marayaa haddana saasay tahay wuu ku dhawaaqayaa laa ilaha ila allah buu leeyahay waxaa marka muhima qofku inuu garanayo kelmadda macnaheeda cilmigeeda inuu garanayo maxaa ilaah loola jeedaa waa macbuud wey mid la caabudo allah subxaanahu watacaala ayaa maaragtay cibaado mutaystay marka wax la caabudo oo aan alle ka ahayn ma jiro wey cibaadoo dhan ayaa diiday waxaana u diiday wax wixii alle ka soo haray alle keliya u ogolaatay oo u sugtay waxay leedahay laa ilaaha ila allah kelimadaas iyada ah nawaaqid waxyaabo buriya oo sida salaada ay weysada uga jabto qofka baa iimaankiisana u jabaa tawxiidkiisa iyo islaamnimadiisana ay u burtaa marka waxaa loo baahanyay inuu iska ilaaliyo waxyaabaha kaa jabiya si aad maaragtay aada u hubsato inaad ku dhimato adiga oo tawxiidkaagi ku sugan walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna waa kan allah subxaana watacaala na amraya ha dhimanina idinkoonan muslimiin ahayn walidaalika imaamu bukhaari raximahu llahu tacaala marka uu kelmadan uu ka hadlayay wuxuu u guntay baab la yidhaahdo baabu alcilmi qabla alqowli waalcamal wuxuu yidhi baabkan waa baabka ku maaragtay uu ciwaanka uga dhigay kitaabkaas noocaasa qeybtaas wuxuu leeyahay waa cilmi in la yeesho inta aanan hadal iyo ficil aanan la imaanin cilmi inaad leedahay ayuu baab yahay markaasu wuxuu soo qaatay qowlka allah subxaanahu wa tacaala faaclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbika cilmigu nuur weeye lagu iftiinsado wadada allah subxaanahu wa tacaala uuna amray inaan marno oo siraat allahi almustaqiima wey marka cilmigu cibaadadu ka horeeya qofka cibaadaysanayo salaada la imaanayo intuusan salaada gelinba waa in cilmigeedii garanayo maxaa salaada a horta see u tukadaa maxaa kaa ansaxaya maxaa kaa jebinaya tawxiidkaad soo martay salaadii aad qabatay soonkii zakadii xajkii intuba maxaa lagaa aqbalahayaa wey cilmiga marka saa darteed baa waxa weeye uu kaga fadli badan yahay cibaadada xataa oo qofkii aqoon leeyahay markaasi cibaadadii ay wax u taraysaa wey inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa cilmiga waxa alle subxana wa tacaala keliya cibaad cibaadada dhabta waxa alle ka cabsada dadka aqoonta u leh cibaadada wey cibaadada dadka aqoonta u leh wey ina aladiina uutu lcilma min qabli ida yutla calayhim yakhiruuna liladqaani sujada kuwa aqoonta aan siinin leeyahy alla subxana wa tacaala aqoonta la siiyey oo nabigiisa ka horreeyey sal lla lay slam qur-aanka ka horreeyey haddii qur-aanka lagu dul akriyo way dhacayaan oo allah subxaana wa tacaala bay sujuud ula dhacayaan allahna maaragtay nasahayaano subxaana rabbina ay leeyihiin waxa weeye alla wacdigiisii iyo ballantiisii unoo yabahoyoon aragnay oon baranay waa dhab ayay leeyihiin wey wayakiruuna liladqaani yabkuuna wayaziiduhum khushuuca qur-aankaas iyo diintaas lagu akrinayana waxay u ziyaadinaysaa inay allah subxaana wa tacaala ay khushuuc ay ugu ziyaadiso ayna sujuud la dhacaan marka dalabka cilmiga la raadinahayo waxa weeye fawaaid aada u fara badan ayuu leeyahay walidalika allah subxaana wa tacaala wuxuuna amraya inaan ilaahay weydiisano mar kasta inaan ziyaadsano waatan alla uu leeyahay waqul rabbi zidnii cilmaa ilaahu cilmi iyo aqoon ii ziyaadidha waa waxaan laga dhergin weye cilmigu wax laga dherga maaha waa fadli badan yahay nebiguna wuxuuba ku tilmaamay sala allahu caleyhi wasalam laa xasada ilaa fi ithnayni wax laysku xasdo xasadnimada waxaa loola jeedaa kamoosho iyo inaad jeclaysato oo aad maaraha tii maaha inaad aad aad tamaninaysa ama aad rajaynaysa ama aad raadinaysa in qofka kale nicmada alla siiya uu ka qaado maaha tan waa maxay waa in aad jeclaysato qof alla subxaana wa tacaala maal uu siiyey oo maalkiisii waddada xaqa ah ku bixinahaya inaad tiraada ilaahu maalkaasoo kale isii maaha kiisa ilaahu iga soo qaad maaha kaasoo kale isii aan sida uu samaynayo aan sameeye kaas mid wey tan kalena wuxuu yihi rajulun ataahu allahu alxikmata fahuwa yaqdi biha wayaclamuha wa yucallimuha dheh waxa weeye bukhaari iyo warinaya iyo muslimba wuxuu leeyahay qof kaloo alla subxaana wa tacaala uu aqoon iyo xikmad iyo cilmi siiyey asagoo uu ku guda gudanahaya cilmigaasi maaragtay gudanahaya haddana ku camal falahaya taasna inaad jeclaysato tiraada ilaahu cilmigaasoo kale isii aan aan dadkana baro aniguna ku camal fala wey bal iska dhaafe khayrka alla subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay oo nebigu noogu soo calaa lisaani nabiyi sal alla alay wasalam in khayrkaba qofkii alle uu la damco inuu aqoon siiyo uu diinta fahansiiyo uu cilmi siiyo markaan lala damcinna waxaa laga faa'iidaysanayaa in aan cilmiga laga xarimo oo cilmiga uu baran waayo wuxuu leeyahay nebigu sala allahu alay wasalam man yurid lla man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiin qofkii allah subxaana wa tacaala khayr la damcay oo wanaag la damcay diinta ayuu fahansiiyaa aqoon ayuu u yeeshaa waa qof maaragtay diinta ay la dhacda wey qur-aankaas aad maalin walba guryaha noo yaala oo gaariyaasha noogu xiran oo codkiisa aan dhegaysanayno wax kasta oo noloshaada ku saabsan kuu sheegaya wax ka maqan ma laha mucjiso waxa weeye ilaa maalinta qiyaamo a jiri doonta weligeedna soo jirtay ilaa intii allah subxaana wa tacaala nabiyullaahi moxamed alayhi caleyhi salaatu wasalaam ay kusoo deg uu kusoo degay wax walbuu kuu sheegaya laakiin inaanaan noqonin maaragtay sidii nebigu allah subxana wa tacala uu ku tilmaamay dameerkii kutubo sida oo kale macnaha ma fahmayo waxa saaran qofka marka inaan kutubada iska wadano guriga noo saaran yahay macnihiisa aanaa garanin way dhib badan tahay waxaa muhima waxa ku jira kitaabkaasi culumta ku jirta cala al aqala inaad aada fahmaysid siaad markaad salaada ku tukanaysid marka lagugu tujinahayo markaad akrinayso aada ugu tadaburto aada maaragtay saasoo kale ugu khushuucdo aada noqoto kuwii allah subxaana wa tacaala uu tilmaamay oo kuwi cilmiga alla uu siiyey oo markay maqlaan sujuudda la dhacayoo kale ah wey ayib intaas waxaa sii dheer qofka ahlu cilmiga ah waxa weeye wadadii jannada ayuu hayaa qofka cilmiga baranaya oo aqoon cilmiga inuu barto ku jira walowba bilowba ha ahaadee wadadii jannadu saaran yahay wuxuu leeyahay nebigu sala allahu caleyhi wasalam man salaka maslakan fi talabi alcilmi wuxuu leeyahay in allaha tabaaraka watacaala awxaa ilaya alle subxaanahu watacaala wuxuu ii waxyooday qofkii waddo qaada cilmi ku raadinahaya waxa weye sahaltu lahu dariiqa aljanna waxaan u sahlaa wadada jannada wadada jannada ayaan u sahlaa buu leeyahay allah subxaanahu watacaala uu nebigiisa u waxyooday waata xadiis kalena uu leeyahay man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu dariiqan ila aljanna kama qaala sala allahu alayh wasalam way badan yihiin axaadiista ku soo aroortay qofka cilmiga raadinahayana nebigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam malaa'igtu inay garbaheeda u goglayso ay maaragtay dembi dhaaf u weydiinayso alla agtiisa lagu xusayo waa-idaas badan ayuu leeyahay walaalayaal inaan aqoon diinteenna u yeerano waktiyadan oo kalena way ka sii dheer tahay oo qofka waaba inayba tii hore kasii adag tahaad moodaa fidnada ayaa badatay qof walba ayaa adduunyada iska jeclaaday adduunyadiibaa badatay dadkiibaa adduunyada iska raacay in badan oo ka mid a darteed ba waxaad arkaysaa qofkii maantayta muslimka ahaa oo berri dhinaca kala taagan qofkii maaragtay gaalka ahaa oo dhinaca kala taagan waa jahwareerka adduunka ka jira waay qof shalay mutadayin ahaa akhyaar ahaa wanaagsanaa oo waxaad arkaysaa meel xun dhex fadhiya marka waxaad arkaysaa marka waxa waxaas kasii daran inaad arkaysa dadkoo iska khilaafay dadkii xataa diinta u nisba sheeganayay khilaafay mid walba uu leeyahay anigaa xaqa ku taagan wadadii caddayd anaa haysta ciddaan isoo raacin waa u dhammaatay xagga aniga unbaa la iraaci karaa marka haddaad maalinba mid raacdo maalinba qolo daba orodo adigaa jaah wareerayo wey hadhowna waxaa ku imaanaysaa inaad tiraahdid waa la ijaah wareeriyey culimaadna waashay eygii baa xeri diintan waxay qabtaa qof walba inuu inta uu maaragtay ilaahay ku caabudiyi u barto marka waxaa weeye inaan lagaaga turjumin inaad maaragtay allah subxaanahu watacaala aad ku xirnaatid aqoonteedana beratidood aad wasaaishii maaragtay allah subxaanahu watacaala uu noogu talagalay inaan diinta ku fahno aan ku fahno wey qur-aanka oo kale sunnada nebigaa lagu fahma ayadaa la maaragtay lagu allana wuu ballan qaaday oo wuxuu ballan qaaday qur-aankan inuu ilaalinayo cid bedeli karta jirin oo isku dayan inay bedelaan kuwa hadda isku dayaya kuwa weli la qaylinayo ma awoodaan sunnadii nebigana waa la kala hufay ayadoo bisil oo saxiixa ayay taallaa ayada oo maaragtay allah subxaanahu watacaala uu ayadana xifdiyey uu dadka wanaagsanaa ee culimmadii naga horreysay qalbigooda iyo kutubtooda uu ku xifdiyey ayay noo yaalaan waxa keliyoo lagaaga baahan yahay waxa weeye inaad barato haddana waa alla fadligiisa luuqad kasta oo aad rabto oo aad ku hadashid waa lagugu sahlay waad helaysaa way websayt yar badan baa u furan culimada maaragtay meel walbay ka akrinayaan inaad akrisato dhegaysato aadan meelna ku xirnaanin aad waxa keliya oo aad ku xiran tahay ay noqdaan kitaabka alleh subxaanahu watacaala sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo sidii ay u fahmeen dadkii naga horreeyey sida saxaabadii iyo taabiciintii iyo dadkii wanaagsanaa ee ka dambeeyey waddadaas inaan qaadno allah subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo khayrka meeluu jiraba inuu naga dhigo allah subxaanahu watacaala kuwa cilmiga barta haddana ku dhaqma haddana allah subxaanahu watacaala maalinta qiyaame uu ugu shafeeco qaado cilmigaas iyo aqoontaas ay barteen iyo kitaabka allah subxaanahu watacaala ay barteen وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين